ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa afarta bisha shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanta arbaca barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii boqol soddon iyo koowaad oo xiriir ah ciidamo ka tirsan yahuudda oo ku dhintay duqayn sawaariikh loo adeegsaday oo lagu garaacay deegaanada ay yahuuddu xooga ku haystaan wariyaal ka soo warama cudwaanka yahuudda ee ghaza oo lagu beegsaday gobolka rafax ee jiida ghaza dagaallo askar lagu dilay oo ka dhacay dalalka burkina faso iyo maali maleeshiyaadka amxaarada ee faano oo guulo ka sheegtay dagaallo culus oo ay la galeen militariga etoobiya t b lf oo shaaca ka qaaday in kumanaan ka tirsan dagaalyahanadeeda ay weli hubkooda haystaan iyo kumuu ahaa sheekh moxamed addawaahiri da'da ka yara sheekh ayman addawaahiri ee ku dhintay waddanka masar qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii boqol soddon iyo koowaad oo xiriir ah iyadoona duqayn ka dhacday deegaanada ay yuhuuddu xooga ku haystaan ay ku dhinteen ciidamo ka tirsan maamulka yuhuudda warbixin ku aadan qodobkan iyo wariyaal ka soo warama cudwaanka yuhuudda ee ghaza oo lagu beegsaday gobolka rafax ee jiida ghaza waxaa soo jeedinaya walaalkeena cabdiraxmaan beder maalinkii boqol soddon iyo koowaad oo xidhiidha ayuu galay dagaalka iyo duqeymaha yuhuudda ee marinka ghaza iyadoo ay sii darnaanaysa duqeymaha ka soconaya koonfurta marinka dhanka kalena ay kooxaha muqaawamadu wadaan dagaalada khasaaraha baan lagu gaarsiinayo ciidamada sahaynada yuhuudda duqeyn ka dhacday tuulo ku taalo daanta galbeed waxaa ku shiiday tiro muslimiinna halkii ay jiraan kuwo kale oo ku dhaawacmay duqeyntaasi sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay duqeyn ka geysteen magaalada khanyonis ee koonfurta jiida ghaza waxaana ku shiiday caruur yaryar gumaystaha yuhuudda waxay duqeyn ka geysteen bariga magaalada rafax ee galbeedka jiida ghaza halkaasoo ay ku waxyeeloobeen in badan oo ka mid ah muslimiintii deganeed bariga rafax mandiqada dirilbalax ayay sidoo kale duqeyn ka geysteen ciidamada yuhuudda waxaana ku shiiday tiro aad u badan oo muslimiin ah gaari ay saarnaayeen dad shacab ah ayay beegsadeen ciidamada yuhuudda waxaana ku shiiday saddex ka mid a dadkii saarnaa gaariga halka ay dhaawacmeen kuwo kale dadkii dhaawacyada qaba ayaana la geeyey isbitaalka shifa ee magaalada ghaza habeenkii xalay duqeymo xoogan oo beegsaday guryo ku yaala magaalada ghaza ayaa waxaa ku shiiday lix iyo toban ruux oo falastiiniyiin ah sidoo kale ciidamada yuhuudda ayaa madaafiicda goobta ku garaacay galbeedka magaalada ghaza waxayna gallaafatay nolosha tobannaan ruux oo falastiiniyiin ah goob ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah ayay duqeyn xoogan ka geysteen ciidamada yuhuudda halkaasna waxay dhibaatooyin ka soo gaartay dadkii barakacayaasha ahaa iyadoo sidoo kale duqeymo cusub ay ka geysteen koonfurta magaalada ghaza waxaana ka dhashay khasaaro xoogan oo soo gaaray dadkii deganaa koonfurta ghaza ciidamada yuhuudda ayaa duqeymo xoogan la bartilmaameysaday koox wariyaal ah oo ku sugnaa mandiqada miiraaj ee waqooyiga magaalada rafax waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaar badan oo ka mid ah suxufiyiintii waxaana ka mid ah wariyaasha ku shiiday duqeyntaasi wariyaha aljaziira ee magaalada rafax ismaaciil abu cumar kaasoo uu soo gaaray daawac culus sida muuqata duqeyntan ayaa mid bartilmaameed ah taasoo ay yuhuudda ku diidan yihiin in la soo bandhigo masarada foosh xun ay ka geysanayaan waqooyiga rafaax wariyaashii ku dhaawacantay duqeyntan cudwaaniga ayaana la geeyey isbitaalka al orobiyan ee magaalada rafaax halkaasoo lagula tacaalaya xaaladooda caafimaad saacadihii lasoo dhaafay waxaa aada looga hadalhayay guud ahaan saxaafadda caalamka beegsiga wariyaashan ka howlanaa soo gudbinta xaqiiqada ka socota ghaza waana arrin ay caado ka dhigteen ciidamada sahaynada yuhuudda gaari ay saarnaayeen dad shacaba ay ciidamada yuhuudda ku duqeeyeen magaalada ghaza waxaana ku shiiday dad gaaraya saddex ruux waxaana ku dhaawacmay tiro ka badan saddex qof sidoo kale laba qof ayaa ku dhaawacantay duqeyn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen masjidka cali ee ku yaala xaafadda azaytuun ee magaalada ghaza lix qof oo uu ku jira wiil yar ayaa ku shiiday duqeyn ay u geysteen diyaaradaha cadowga yuhuudda xilli ay marayeen wadada jaa ee waqooyiga magaalada ghaza gudaha isbitaalka naasir ciidamada yuhuudda waxay ka geysteen weerar toogasho ah waxayna halkaasi ku dileen in ka badan saddex qof oo falastiiniyiin ah halka ay daawaceen toban kale geysta kale magaalada ghaza waxaa weli lagu dhigbixinayaa sahaynada soo duulayaasha ah kuwaasoo si gardaraa u duqeynaya dadka muslimiinta aan waxba galabsan saacadii lasoo dhaafay waxay fuliyeen muqaawamada weeraro dhabagal ah kuwa loo adeegsaday gantaalka alyaasiin boqol iyo shan qaraxyo dhulka lagu aasiyo kuwo kale haddii aynu ku horenno ciidamada muqaawamada ayaa gantaallo ku garaacay saldhig ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin bartamaha magaalada khanyonis ee koonfurta jiidaa ghaza halkaasna waxa uu khasaare adag ka soo gaaray ciidamada yuhuudda ciidamada muqaawamada ayaa sidoo kale weerar toosa la galay askarta yuhuudda ee ku sugnaa bariga magaalada khanyonis khasaare baaxadle ayaana dhabarka loo saariyey ciidamada yuhuudda sidoo kale kooxaha muqaawamada ayaa gacanta ku dhigay diyaarad nooca saanka oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda waxaana gacanta lagu dhigay xilliga howla basaslimo ka waday bariga xaafadda azaytuun ee magaalada ghaza laba gaari oo booyadda oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda ayay beegsadeen kooxaha muqaawamada gaar ahaan garabyadooda milatari waxaana halkaasi lagu gubay gawaaridii booyadaha ahaa halka ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen ciidankii saarnaa sidoo kale ciidamada muqaawamada ayaa qarxiyay saldhiga ay ciidamada lugta ee yuhuudda ku leeyihiin deegaanka alqaraar ee waqooyiga magaalada khanyoonis waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday xubnihii ku sugnaa saldhiga gawaari gaashaaman iyo gaari cagaf cagaf oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda ayay muqaawamadu ku gubeen magaalada khanyoonis ee koonfurta jiida ghaza kadib markii ay la bartilmaameysadeen gantaalka alyaasiin boqol iyo shan halka ay sidoo kale duqeeyeen ciidamada muqaawamada goob isku imaatin ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda taasoo ku taala deegaanka cabsaan ee duleedka magaalada khanyoonis isku horimaad xoogan ayaa sidoo kale ka dhacay waqooyiga magaalada khanyoonis waxaana laisku adeegsaday hubka darandooriga u dhacay hubka culus waxaana khasaaro xoogan lagu gaarsiiyey ciidamada yuhuudda saacadii lasoo dhaafay ciidamada yuhuudda waxay qirteen dhimashada shan iyo toban askar oo iskugu jira askar iyo saraakiil kuwaasoo ku dhintay dagaalada saacadii lasoo dhaafay ka dhacay khanyoonis sideed iyo tobankana waa ay ku dhaawacmeen dagaaladaasi iyadoo laba ka mid ay dhaawacyo halis ah soo gaareen ugu dambeyntii gantaale laga soo tuuray dalka lubnaan ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday askar ka tirsan ciidamada maamulka yuhuudda iyadoo arrintani laga soo xiganaya warbaahinta maamulka yuhuudda tiro gantaallo oo gaaraya ilaa iyo sideed gantaal ayaa wuxuu ku soo dhacay saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada milatariga yuhuudda weerarkan gantaalada loo adeegsaday ayaa waxauu ka dhacay deegaanka safad halkaasna waxaa ku dhintay laba askari halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale saddex ka midna dhaawacyadoodu ay yihiin kuwa halis ah
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed sheekh cali in ka badan toban askari ayaa lagu dilay weeraro horleh oo ay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ka fuliyeen dalalka maali iyo burkina faso wararka ka imaanaya dalka maali iyo burkina faso ayaa ku waramaya in mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay weeraro khasaare dhaliya mar kale ka fuliyeen dalalka maali iyo burkina faso weeraradan oo lagu beegsaday askarta labada dal iyo maleeshiyaadka murtadaqada fagnar ayaa waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira naf iyo maal intaba bayaan kasoo baxay mujaahidiinta alqaacida ee galbeedka afrika islamarkaana ay baahisay mu-asasada azalaaq ah ayaa lagu faahfaahiyey howlgallada cusub ee ka dhacay dalalka maali iyo burkina faso weerarka ugu horreeyey waxay mujaahidiinta ka fuliyeen dalka maali gaar ahaan gobolka siiqu ee gudaha dalkaas waxaana lagu beegsaday askar ka tirsan xukuumadda dabadhilifka ah ee bamako weerarkan oo ahaa mid ka mid ah ayaa waxaa askarta lagula beegsay inta udhexaysa deegaanada majongooya ee biina ee wilaayada siiqu waxaana lagu dilay ugu yaraan sagaal ka mid a askarta xukuumadda bamako laba ka mid a gaadiidka dagaalku ay wateen ciidamada la beegsaday ayay sidoo kale mujaahidiinta ku gubeen goobta waxayna soo furteen koob iyo toban qori oo ak forty-seven ah hal bekem ah iyo kaydad rasaas ah bayaan kasoo baxay mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa lagu sheegay in mujaahidiinta dhankooda ay kaga shahiideen laba ka mid a dagaalyahanadooda isla maali waxay mujaahidiinta ka fuliyeen weerar culus oo lagu beegsay maleeshiyaadka ku caanbaxay xasuuqa ka dhanka ah dadka rayidka ah ee fagnar islamarkaana ay soo tababartay dowladda ruushka mujaahidiinta ayaa weerarkan qorshaysan la beegsaday koox ka tirsan murtasaqada oo mootooyin watay islamarkaana ku socdaalayay deegaan dhaca bariga magaalada kaydaan ee dalka maali war ka soo baxay mujaahidiinta waxaa lagu sheegay in weerarkan murtasaqada fagnar lagu gaarsiiyey khasaare iskugu jira naf iyo maal intaba intaasi kadib maleeshiyaad kale oo isla murtasaqada ka tirsan ayaa soo gaaray halkii weerarka ka dhacay kuwaas oo meydadka iyo dhaawacyada saaxiibadooda ka daadgureeyay goobta weerarka saddexaad waxay mujaahidiinta ka fuliyeen gudaha dalka burkina faso waxaana lala beegsay saldhig ay ku sugnaayeen xukuumadda oo ku yaala gudaha dalkaas ciidamada la weeraray ayaa ku sugnaa saldhig ku yaala deegaanka laafi ee gobolka baangor ugu yaraan laba askari oo ka tirsan xukuumadda burkina faso ayaa lagu dilay weerarkan halkay mujaahidiinta gacanta ku dhigeen askari nool laba qori oo ak forty seven ah iyo agabyo kala duwan ayay sidoo kale gacanta ku dhigeen mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin muddooyinkii lasoo dhaafay jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa si laba jibaartay weerarada ay ka geysanayso dalalka maali iyo burkina faso iyadoona howlgalladeeda ku ballaarisay wadamada dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika dhanka kale maleeshiyaadka maxaarada ee faano ayaa sheegay inay jebiyeen ciidamada etoobiya ayna la wareegeen magaalooyin hor leh ciidamada kooxda jabhada xoreynta dadka amxaarada ee lagu magacaabo fano ayaa sheegay in dagaalo culus oo ka dhacay deegaanka dabita oo ka tirsan gobolka walla oo hoos yimaada ismaamulka amxaarada halkaasoo gacanta ku hayeen ciidamo daacad u ah abiy axmed
waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegeysaneysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa waxaa maalinkii shalay dalka masar ku geeriyooday allah u naxariistay sheekh moxamed adawaahiri oo ah da-da ka yar sheekh ayman adawaahiri haddaba kuma uu ahaa sheekh moxamed adawaahiri taariikh caynkee ah ayuuna leeyahay warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed cali aadan الشheekh moxamed bin moxamed bin rabiic adawaahiri waxa uu sanadkii kun saddex boqol toddobaatan iyo labadii hijiriyada oo waafaqsan kun sagaal boqol konton iyo saddexdii miilaadiyada ku dhashay isbitaalka doctor maajid ee mandiqada addaqi gobolka aljiiza ee dalka masar waxa uu kasoo jeedaa qoys ahludiin ah oo ka tilmaaman guud ahaan caalamka islaamka gaar ahaana dalka masar awowga aabihii dhalay oo ah maxamed rabiica dawaahiri waxa uu ahaa barofesoorka kuliyadda daawada ee jaamacadda caynushams awowga hooyadii dhalayna waxaa lagu magacaabaa sheekh cabdulwahaab casaam wuxuu mar soo noqday mas-uulkii jaamacadda alqaahira iyo xubin ka mida jaamacadda luuqadda carabiga amaa walaalkii la dhashay oo uu isagu da ahaan ka yaryahay waa sheekha caalimka ah iyo hogaamiyaha jihaadiga ah ee sheekh ayman addawaahiri ahna amiirka guud ee mujaahidiinta alqaacida si la mid ah walaalihii oo ay keensanaysa bii-ada guriga ay kusoo koreen waxa uu sheekh moxamed addawaahiri kusoo barbaaray tarbiye islaami ah oo toosan xalqadaha qur-aanka iyo masaajidda ayuuna u dhexeeyey intii uu yaraa isagoo markaa kadib ku biiray kuliyadda injineeriyadda gaar ahaana qaybta dhismaha taasoo uu ka aflaxay sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii miilaadiyada culumta shareecada waxa uu ka qaatay culimo waaweyn oo caan ka ah caalamka islaamka waxaana ka mid a sheekh cabdilmuxsin al cabaad oo ahaa mas-uulkii hore ee jaamacadda islaamiga ee dhulka xarameynka sheekh safar al xawaali sheekh kharbuush oo mar soo noqday imaamka xaramka iyo sheekh moxamed amiin al harari oo kasoo jeeda magaalada harar ee ku hoos jirta gumaysiga xabashida itoobiya waxa uu sheikhu allaha u naxariistay xubin ka noqday hay-adda gurmadka islaamiga ah taasoo u suuragelisay inuu booqasho ku tago wadamo badan oo ka tirsan caalamka islaamka si dhowna ula socda xaaladda dhabta ah ee muslimiinta sheekh moxamed addawaahiri oo kunyadiisu ay tahay abuu ayman al misri waxa uu xubin ka ahaa jamaacadii al jihaad ee dalka masar taasoo ka dambeysay mas-uuliyadda camaliyaad jihaadi ah oo lagu dilay hogaamiyeyaal masaari ah oo ku taagnaa diinta wuuna ka mid yahay madaxweynihii masaarida jamaal cabdinaasir intii uu socday halgankii jihaadka ee afghanistan lagula jiray midowgii suufiyeed waxa uu sheekh moxamed addawaahiri dhowr jeer safar ku tagay halkaas isagoo ka qaybgelaya jihaadka sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii maamulka aala sacuud oo amar ka helaya maraykanka ayaa isku dayay inuu gacanta ku dhigo sheekh moxamed addawaahiri oo waqtiyo ka mida noloshiisa ku sugnaa dhulka xarameynka laakiin allah ayaa ka badbaadiyey isagoo aan gacanta lagu haynin ayaa sheekh moxamed addawaahiri waxaa lagu xukumay dil toogasho ah qadiyad ku caanbaxday raggii kasoo noqday albaniya waxaana ugu dambeyntii sheekha lagu qabtay dalka imaaraadka carabta xabsiyada sumcadda xun ee dowladani xariifka la ah yuhuudda iyo maraykanka ayuu sheikhu ku xirnaa muddo shan bilood ah kadibna waxaa lagu wareejiyey dalka masar laakiin nidaamkii dalkaasi ka jiray waa uu qariyey xogta la xiriirta inuu lasoo wareegay sheikha shan sano oo uu sheikhu la kulmayey tacdiibinta nucyada ugu daran waxa ay ugu dambeyntii dowladda masar ku dhawaaqday in sheekh moxamed addawaahiri ay gacanta ku hayaan isagoo markaa kadibna loo soo wareejiyey xabsiga al caqrab ee sumcadda xun aadna loogu tacdiibiye maxaabiista muslimiinta wuxuu sheekh moxamed addawaahiri abuu ayman al misri gudaha xabsiga ka noqday caalim diineed oo sabab u noqda sugnaanta dhalinyaro badan oo muslimiin ah isagoo halkaasi ku baraya diinta islaamka ugana jawaabaya shubahaadka ka dhanka ah jihaadka iyo xaakimiyada arrimahaasi dartood waxa uu sheikhu la kulmay tacdiib daran oo joogto ah laakiin waxba kama bedelin ad adeygiisa iyo sugnaantiisa dhibaatada ugu daranna waxa ay ku siyaaday markii sayid imaam shariif oo ka mid ahaa wadaadadii ku xirnaa xabsiyada masar uu tanaasulaad ka sameeyey mabaadi'da jihaadka mujaahidiintana ku xukumay inay habowsan yihiin sheekh moxamed addawaahiri maadaama uu ahaa ramsi jihaad oo muuqda waxay dowladda masar iyo laamaheeda amniga isku howleen inay ku dirqiyaan sidii uu u saxiixi lahaa warqadaasi tanaasulka laakiin allah ayaa sugay wuuna iska diiday sababna wuxuu u noqday inay dad badani xaqa ku sugnaadaan isagoo halkaasi ku sabarsan kuna xukuman dil toogasho ah iskana diiday in warqad codsi ah oo xukunka dilka toogashada ah looga khafiifinayo u dirsado maxamed xusni mubaarag madaxweynihii hore ee dalkaas ayaa waxaa si lama filaan ah dalka masar iyo qaar ka mid a caalamka islaamka uga bilowday banaanbaxyadii guga carbeed laba iyo tobankii rabiicul aakhir kun afar boqol soddon iyo saddexdii hijriyada oo waafaqsan toddoba iyo tobanka maarso laba kun koob iyo tobanka wuxuu sheekh moxamed addawaahiri ka mid noqday ducaad badan iyo mashaayikh dhowr ah oo laga soo daayay xabsiyada masar laba iyo toddobaatan saacadood kadib oo uu sheekhu xur ahaa gurigiisana uu ku sugnaa waxaa ciidamo ka tirsan laamaha amniga ee dalka masar ay xoog kusoo galeen guriga sheikha iyagoo xiray wadooyinka soo gala xaafadda uu deganaa sheekh moxamed addawaahiri dib ayaa sheikha loogu celiyey xabsiga nidaamka masar ayaana ku dooday in sheikhu uu ka mid yahay dad dil toogasho ah ku xukumnaa oo aanan sinaba xabsiga looga sii dayn karin tan iyo xilligaasi waxa uu sheekh moxamed addawaahiri ka mid ahaa maxaabiista muslimiinta ee ku dhex dulman xabsiyada masar ibtilaa'aadkii soo marayna waxaa ka mid ahaa in madaxii hore ee mukhaabaraadka masar cumar suleymaan uu mar isku dayay in labada gacan midkood uu ka jaro sheekh moxamed addawaahiri sababtu waxay ahayd kadib markii dowladda maraykanka ay sheegtay inay gacanta ku hayso meydadka rag mujaahidiin ah midkoodna ay uga shakisan tahay inuu yahay sheekh ayman addawaahiri si marka ay uga cadaato in qofkaasi yahay sheekh ayman iyo in kale ayuu cumar suleymaan soo jeediyey inuu gacanta kasoo jaro sheekh moxamed addawaahiri si dowladda maraykanka uga qaada dhacaanka d n e-da una hubsatay in meedka ay hayso uu yahay walaalkii sheekh ayman addawaahiri iyo in kale marka laga soo taga nashaadka dacwiga ah ee uu ku suntanaa sheekh moxamed addawaahiri waxa uu kaloo leeyahay mu-alafaad iyo rasaa'il dhowr ah oo ay ka mid yihiin jariimatul casri naqdu dimuquraadiya iyo xukunka ay leedahay in la galo dimuquraadiyadda iyo in laga mid noqdo kooxaha tan iyo markii uu soo baxay warka la xiriira geerida sheekh moxamed addawaahiri waxaa jiray shakhsiyaad ka hadlay istishaadkiisa kana tacsiyeeyey waxaana ka mida sheekh haani assibaaci oo ay isku dal ka soo jeedaan aqoon dheeri ahna ay isku leeyihiin waxaa sidoo kale ka tacsiyeeyey qoraayaal carbeed oo ka faallooda arrimaha dunida muslimka ah iyo halganka ka aloorsan ee lagula jiro maraykanka iyo xulafadiisa waxaana dhammaantooda ay sheikha uga markhaati kaceen inuu ahaa nin warac badan ahluddiin ah ka go-need jihaadka iyo halganka aadna ugu dhimrinayay ummaddiisa muslimka ah zamanka aynu noolnahay ayaa ah zaman ku adag ummadda muslimka ah culimadeeda waxgalka ahna waxa ay intooda badan u dhexeeyaan jeelasha iyo qabuuraha halka in yar oo soo hartayna ay yihiin kuwa baxsadka ah andimada caalamiga ah ee ku daaban reer galbeedka iyo maraykanka sheekh moxamed addawaahiri ayaana ku dabafaylaya silsilada culimo iyo ducaad ajillo ah oo iyagoo ah libaaxyo jeebaysan la kulmay allah subxaanahu wa tacaala dhiigooduna uu luqunta u saaran yahay maamulada ka jira dunida muslimka ah ee gacalka ka dhigtay yahuud iyo nasaaro dagaal iyo colaadna la xirtay muslimiinta ha'rigooda ama u aargudidooda ayaana ah waxa looga fadhiyo guud ahaan ummadda muslimka ah gaar ahaanna dhallinyaradeeda mujaahidiinta ah ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله